madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi iyo guddoomiyaha baarlamanka galmudug cali gacal caseer ayaa soo gaaray magaalada caabudwaaq waxaana ku soo dhoweeyey maamulka degmada caabudwaaq madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamanka ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii bulshada iyo maamulka caabudwaaq ay ugala qayb qaadan lahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa sidan ka sheegay soo dhoweynta madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamanka waxaan salaamayaa dhammaan wafdiga ballaan ee gobolxaarka ee noogu yimid xarunta kumeelgaarka ah ee cadaado oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug dhammaan waxaana halkan ku sugan guddoomiyihii degmada ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada soo dhoweynta madaxweynaha guddoomiyaha baarlamanka galmudug cali gacal caseer oo markiisii ugu horraysay caabudwaaq yimid intii uu noqday guddoomiyaha baarlamanka ayaa u mahad ceshay maamulka iyo bulshada caabudwaaq sida wanaagsan ay u soo dhoweeyeen waxaan aad uga mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran ee runtii nala soo bannaan baxay wakhtigan kuleylka ah oo deegaanka reer cabudwaaq madaxdooda iyadoo ay hogaaminayso guddoomiyaha degmada cabudwaaq iyo madaxdii kaleete ee reer cabudwaaq iyo shacabka reer cabudwaaq soo dhoweyntii sharafta laheed ay noo soo dhoweeyeen aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug annaga markaan si kooban uga hadlo socodkeenna waxa uu ahaa u kuurgelidda reer cabudwaaq iyo soo dhoweynta madaxweynaha dowladda federaalka ah sidii loo soo dhoweyn lahaa oo loogu soo dhoweyn lahaa deegaankan oo uu kormeer ku imaan doono muddo gaaban madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqashadiisii galmudug ay berita bilaabanayso ayna u yimaadeen sidii ay bulshada iyo maamulka ay ugala qayb qaadan lahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa oo lagu wado in maalmaha soo socdaa ay booqasho ku yimaadaan magaalada caabudwaaq sida aad la socotaan waxaa jiri waayahan socdaal dheer oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ku sameynayay puntland runtii wuxuu imaan doonaa magaalada galmudug britola hadduu ilaha yidhaahdo oo kasoo bilaabi doona magaalada gaalkacyo kadibna maaragtay ma imaan doonaa magaalada caabudwaaq waxaan maaragta soo tegi doona cadaado soo tegi doona wada samareeb isagoo mari doona waddada dheer iyo halkaas iyo meelahaas oo dhan ujeeddada runtii safarkiisana waxaa waye urgelidda baahida deegaanada ka jirto iyo dadku waxay u baahan yihiin iyo waxyaabaha maaragta runtii ka jiro waa dareemi karnaa deegaanka waxaa ugu horreeya oo looga baahan yahay waa amniga iyo shaqadiisa runtii sidii wax looga qaban lahaa horumarinta arrimaha diplomatic iyo waxyaabaha kale oo loo baahan yahan sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas oo dhan markii madaxweynaha noo yimaado waan ka wada hadli doonaa hadduu ilaa yidhaahdo ayala cabdulaahi jaamac rediyo daljerar caabud waaq